gudoomiyaha degmada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba uu soo kulan lagaaday gudoomiye waaxyada degmada gudoomiyaalka kaamamka barakacyaelka ee degmada iyo xildhibaano golo deegaanka welibana ujeedka kulanka ahaayee kulanku aransadaa ee sida lanhoojilay ammaanka degmada ankoreyn weyba ku hadleena waxaana kumid ah gudoomiyaalka kaamamka iyo gudoomiye waaxyada oo ku qayb galeen shalay waxaa idinka kormeeray aada ogeedeen amnigaas magaalada qofkii ku soo kordhiyo kaamkaas aad la wadaagi kartaan gudoomiye waaheedkaas oo macnaha meesha uu ku soo galay iyo qabiilkiisa inta uu yahay meeshuu ka yimaaday inaad aniga iyo maamulka degmada iyo saraakiisha iyo gudoomiye waaheedkaas inaad manasha la wargeliyo maanta wixii ka bilaawato inaan wada shaqaynayno hadday tahay amni hadday tahay isdhexgal bulshi dhan kastaba inaan ka wada shaqayno haddii ilaahay idmo subxaana wa tacaala anagoo ku hadlaayo afka gudoomiyaha afka gudoomiye waaxyadaha iyo dhammaan runtii maamulka runtii sida dadaalka weyn ay sameeyeen maasha allah waan ku faraxsannahay wada shaqayn wixii maanta ka bilaawato noo taallo beri ka bilaawataba nadaafad hadday tahay hadday amni tahay qof walbaba magaalada ku cusub soo galaayo hadday kaama ay tahay haddii xaafad gudaheeda ay tahay in laga warbixiyo mar walbana aan warbixin ka siino degmada maamulka degmada nooga sarreeyo in oo meel kasta iyo makaam kasta in wada shaqayn oo horjoogayaasha kaamka iyo gudoomiye waxeedayaasha inay wada shaqeeyaan gacmo wada jir ayee wax ku qabtaan in oo kaamka amnigiisa xaafadda wax walbo in aan la qabanno ayaa u nahnay diyaar haddaan nahnay maamulka xaafadda howlwadaag ka dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baraawe ismaaciil cabdulaahi iyo gudoomiyaalka kaamamka kala dardaarmi inuu kaalin weyn ku qaadan sidii lan ilaali lahay ammaanka shacab waxa waaye maamulka la shaqeeyo sida loo kala sareeya loola shaqeeyo xaafad walbana kaamo badanna waxaa la sheegay oo dad masaakiinah ay degan yihiin iyo kuwo badanna waxaa waay magaalada laga sameeyo buushbariisa waxaas laysla gaari maayo intasoon ka dhiman insha allah waa kala shaandhaynaynaa dadka masaakiinta ama qaxootiga oo soo barakacay iyo dadka masaakiinta oo degmada baraawa ku nool si la yaqaanaa loo tarikoobaa kaamam la yaqaanaa loo diiwaangelinaa kaamamkoodii waxaa waaye ku noolaanayaan annagkana aan ku ogaanayna ilaahay ka sokow kaam ka soo haray oo buushbariisa ma ogolin hadduu magaalada ka baxsan yahay hadduu magaalada ku dhex yaallaba cagtaa la marinaa lama ogolo in saas loo wada shaqeeyo maadaama bishii barakeysneed nagu soo food leedahay waxaa ka shaqayn doontiin waa amniga waa inaad ogaataan kaamleyda waxaa waaye qofka cusub uu imaanayo waxaa waaye guddoomiye kaamka markuu ka soo warbaxsho oo gudoomiye waaxidka u sheego waxaa sahlanaanayso in laysku xirnaado amnigii gacanta lagu haayo lagu soo dhex dhugma karin dadkaas masaakiinta waxaa waaye magacooda la dili karin dadkaas masaakiinta ayaka aan la dhibaatay karin qof wax dhibaatayna aan isku soo dhex dhugma karin sidoo kale waxaa aragteen hay-ado loo kala oo waxaa waaye idinku taakule inay nadaafadda idin kala shaqeeyaan gudoomiye waaxyadada xaafadooda waxaa waaye ka shaqeeyaan hay-adda maalin walba waxaa waaye fan kugu bixi mayso inay waxaa waaye baraaga kuu qurxiso adaa lagaa rabaa gudoomiye waaxyadka xaafadda ah iyo dadka ku nool inay wada shaqeeyaan nadaafadooda waxaa waaye ka shaqeeyaan amnigooda ka shaqeeyaan guryahooda iyo xaafadooda ayaka ay qurxsadaan guryo waxaa arkaysaa boosas bannaan oo geeda ka baxay geed ma ogolin in laga jaraa la rabaa ninka dhihi doono booskiyaa la geeda qaate inta adi lagu soo gaarin booskaaga adiga geeda qaat lambar labo guryaha leer la'aanta leerka waxaa waaye guri walba in leer lagu xiro si ay ugu fududaato laamaha amniga iyo ciidamada roondada wado waxaa waaye waddo ee iftiin la ee amniga ay sugi karaan iyo meel mugdiyo leeyaha war xaafaddaas xaafad golo waay leer lagama daaro waxaa waaye dadkooda dad waxaa waaye aan dowladda rabin waxaas iisa soo yeerin amniga iyo nadaafadda iyo horumarka laga wada shaqeeyo si barwaaqo iyo horumar loo gaaro